asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan halkan rediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka oo subax walba hadaanka aad dhegaysataan markaa laga reeba subaxnaba jimcaha
waryaha waryaha ayaaqa maxaa dhacay waryaha sumadan soo sumada geeligayga maahan xaggee baad ka keentay ayaaqa saaxiibow sumadan waa isku inkaa karnaan leh waryaha iskuma ekadine hashan waa hashaydii xaggee baad ka keentay hashan ayaaqa waa adab tirantaa kule maanaa saasi leedahay
laailaa waa ku dhurtaa la waa ku dhurtaye
oo waxaynu weydiiyey yaa muhiimsan nafta bini'aadanka iyo tangeela maya adigu isweydii oo maxaana isku weydiiyaa maanta waxaa muhiimsan nafta geela ee war badan haama buuxshee ee saaxiib warka igala tag caqligu waa inuu shaqeeyaa caqligu waa inuu shaqeeyaa ayaaqay caqliga waa inuu shaqeeyaa
mar kale subax wanaagsan saaxiibada dhegeysanay waa subax isniina taariikhda ku aasaysan tahay lixda bisha koowaad januwari sannada labaatan labaatan barnaamijka falaqaynta wararka saaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa laga dalbaday in magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka maamulka jubbaland ay ka soo xirto madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin arrintaas la xiriirta qodobada kale saaka barnaamijka falaqaynta wararka aan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doonaa madaxa xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada iyo wakiilo ka socda beesha caalamka ayaa toddobaadkan kulin xasaasya waxay ku yeelan doonaan magaalada garowe iyo xarunta gobolka nugaale puntland waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yeela kulamadaasi iyo waxyaabaha diiradda lagu saari doono qodobada kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona saaxiibyal waxaa qayb ka noqon doona weerar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay weerar duqeymo diyaarada aan laqon ay geystaan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland halkaas oo ka socotay xaflad aroos waxaa ka dhashay khasaare isku jiray dhimashadii daawac faahfaahin la xidhiirta ayaan barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale saaka barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona waxgaradka magaalada buloberda gobolka hiiraan iyo hirshabeelle iyo maamulka magaaladaasi waxay rajo wanaagsan ay ka muujiyeen in xal laga gaari doono khilaafka dhanka maamul ee ka jira magaalada buloberda ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo xalay ku hoyday degmadaasi kulamo ayuu bilaabay waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyal faahfaahin arrintaasi la xiriirta qodobada kale barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa looga digay inay garab ay siiso dowladaha ku hardamaya bariga dhexe ee iiraan iyo maraykanka faahfaahin la xiriirta ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku dhegaysan doontiin dowladda maraykanka waxay si rasmi ah ay u shaacisay in askar iyo saraakiil ka tirsan gaashaandhigga looga dilay weerarkii shalay ururka al-shabaab ay ku ekeeyeen saldhigga maraykanka iyo kenya ay ku leeyihiin gobolka laamo ee dhacaxeebta waddankaasi kenya khasaaraha ay shaaciyeen dowladda maraykanka ee weerarkaasi looga dilay ayaana falaqaynta wararka saaka aad ku dhegaysan doontiin faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa qarax askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya lagula atay duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug howlgal ayaa saaka ciidamada militariga soomaaliya ka wadaan duleedka magaalada gaalkacyo faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaskaad ku dhegaysan doontiin qodobadaas inagu soo korintaa barnaamijkan saakan ugu wajeerno ayaad maqli doontaan xubintaas ku xisaab badnada ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka saaka falaqaynta wararka waxaa ku dhegaysan doontiin tabintii diyaarinta barnaamijkan anigo xasana barnaamijka waxaa soo saaray farsamaynayana saaxiibkaiyo haashim axmed cumar waa mar kale iyo falaqaynta wararka kulan wanaagsan helena saaxiibyal kusoo dhada barnamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland oo siyaasiyiinta iyo xogaad ka soo jeeda deegaana jubbaland ee siyaasiyiinta ah ay dowladda federaalk soomaaliya ka dalbadeen in lasoo qabto lana xiro madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo sheegan xilligaani in dhibaato xoog leh uu ka wado deegaana jubbaland si gaar ah magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland maxamed nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee kana soo jeeda deegaana jubbaland oo la hadla radio cadada waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan dowladda federaalk soomaaliya ay tallaabo sharci waafaqsan ay ka qaado madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo ay ku eedeeyeen in caqabad uu ku yahay horumarka deegaana jubbaland si gaara magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland siyaasi maxamed nuur wuxuu ku baaqay dowladda federaalk soomaaliya inay gacan ku tudhigto hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam midoobe si loo qabto doorasho xor iyo xaal ah oo ka qabsoota deegaanada jubbaland si gaara magaalada kismaayo ee jubbaland dhinaca kale siyaasi maxamed nuur ayaa shaaca ka qaaday in dowlada shisheeye ay faragelin ay ku hayeen maamulka jubbaland waxaanu intaas ku darin dowladda kenya iyo etoobiya ay sameyn ay saameyn ay ku leeyihiin deegaanada jubbaland isagoo ku eedaya hogaanka jubbaland inay dhulka iyo badda soomaalida ay u gacangeliyeen dowladaha cadowga ah ee kenya iyo dowladda etoobiya horta eh, dadkaa jubbaland madaxweyne uma haystaan axmed madoobe Eh, waxay u haystaan nin hadeer nin in arkiya meesha ku jooga oo si sharci darraa isaga jooga oo eh, ka kalluumaysanaya imaaraadka imaaraadka iyo eh, dekeda iyo aeroboorka iyo oo aan si sharciya si daraa uu ku haysto weli Eh, haddee ujeedadu waxay tahay marka haddaa maqashaan eh, dani baa u yeelay oo martiqaad uu ka helay maahe imaaraadkuu ka helay wey Iyo imaaraadka usii socdaa weeye micnaheeda marka imaaraadka weli waxay ku dhex jiraan eh, gu- eh, waxna ma arkaan waxna ma maqlaan eh, dhibaatada soomaaliya iyo qaylada iyo beesha caalamka oo dhan ba imaaraadku ma arkaan weli sidii bay ugu jiraan marka wax dani la yidhaahdaa ma jiraanin oo ama martiqaad uu ka heli karo eh, ee waxa weeye imaaraadkaan usii jeedaa weye imaaraadku u socdaa weye imaaraadku baa la- halkaasaa laga sii wadaynayaa waa wado xun oo loo maraayo eh, tahriib ah tahriibidda xunka ah oo meelaha laga ka kalluumaystaa oo laga dhibaateeyo soomaaliya Eh, dowladda soomaaliya laga dhibaateeyo iyo dowlad goboleedyadaba
siyaasi maxamed nuur ayuu kaasi ahaa oo ka soo jeeda jubbaland dowladda federaalk soomaaliya ka dalbadanayay in lasoo qabto madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan intaan ka bixin deegaanada jubbaland warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay duqeymo diyaarada aan loqon ay geysteen oo ka dhacda duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ka socotay xaaflad aroos warar kala duwan ayaa kasoo baxaya xaaflad aroos duqeymo loo geysta oo ka dhacda deegaanka laadiif ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland khasaare iskuushii dhimashii dhaawac ayaa ka dhashay waxaana inta la xaqiijiyay ku dhimatay weerarkaas duqeymaha ahaa saddex qof oo shacab ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen maxamed salaad axmed oo ah guddoomiyaha deegaanka diif ee dilaadka magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland oo la hadla radio cadaad waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay dhibaato islamarkaasna loo baahan yahay in wax laga qabto maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayuu ka dalbaday in arrintaasi ay soo farageliyaan lana ogaado diyaaradaha waddanka laga leeyahay ee duqeymaha ka geystay deegaanka diif duleedkeeda oo xilligaasi ay ka socotay xaflad aroos abaarihii xalay sakti dhahaa markay ahayd waa deegaanka la yidhaahdo diyacgaroon waa maxay aheeday oo ka tirsan deegaanka hadda aniga aan joogo ee diif una jira afartan iyo shan kilomitir waa sakti dhahaa xalay waxaa ka dhacay weerar maaragtay arkoo diyaarado ah marka dad shacab ah ilaa iyo saddex qofna ay ku dhinteen oo maaragtay maamo iyo low wiil ah saddex kalena way ku dhaawacmeen dhaawacay waakii darqinimadii ayaa la keenay deegaankan kadibna waxaan u gudbinay maxay ahayd deegaanka dhobley isbitaalkeeda marka marka xaaladoodana hadda waa caawi hadda wax dhawaa ka jirana marka xilligan u dhacayay ee duqeymahan ee laga beegsay dadka reeska ah meeqa saacay ahayd
lix lixda saac bay ahayd weli lixda saac oo xalay waa garta kasi dhaca ee hal qoys miya waxay duqeynta ku wada dhacday mise qoysas badan ay dhibaatadu gaartay
hadda dadka badiya waa maaragtay dad wada bedelo ilaa dhowr guri ka kooban aha marka sidaa hadda sii kala ahaayeen kurma haddii kale laakiin dad degan oo reemida bay ahaayeen adiga oo maaragtay ka kooban adiga alag ee dadkan ee duqeynta ku dhacda hal goob miyay wada degenaayeen mise duqeyntu ee meelo badan ku dhacdo oo dadku waxay kasoo wada gaartay
dadka hal goob ay deganayeen hal goob ay deganayeen marka way dhici kartaa hadda markii midka u hore lagu rigay in oo dadka ay banaanka soo yarbaxaan amase ay ayarsasaan oo dadka reerguud ah oo- oo xoolihii iyo wixii ay meesha joogaan oo marka hadda khasaarihii dadka keli kuma ekeen dunida ay haysteen hadda waxbaa kasoo gaaray waa garta marka ee dadka waxyeelada soo gaartay waa mise qof ayaga dadka hadda een, wax kaloo hadda kasoo kordho hadda dhib aan loogu sheegin oo inta hadda aan kuu sheegay aana ka ahayn
waa garta marka ee dadkan ee dhibaatada ay gaartay ee qaamna wax u gaareen ma ee dhaawac culus bay qabaan mise waa waa dhibaatada waa ee, mid noocee
ay saddexda qof een, mid baa aada u darnaa labana way hoonaayeen marka hadda waxay ahaayeen hadda dad yar oo dhalinyaro ayna u dhammaayeen mid laba jirna ugu yaraa mid eh, dhowr iyo toban jirna way u weyne kuwa dhaawac ah marka hadda xaaladooda caafimaadna hadda waan la soconay aada bay u fiican yihiin.
waa garta marka ee, waxaa kaa lageeyey dhaawacoodii dhaawaca waxaa la duway hadda dhogi waa garta ma dhaba in dadka la duqeeyey ee, qeyb ay ka ahayd ee, qoys aroosa oo deganaa meesha duqeyntan ay ka dhacday dadka hadda meel aragta markuu ka jiro hadda inna waa ay tagaan inna way sii joogaan marka inta tagaan iyo inta sii joogeen bay u dhexaysa dadka waa isugu jiraan dadka waa garta ee, goob aroos uu ka socday ayaan maqlay in duqeynta ay ka dhacday oo khasaare intaan ka badan uu jiro
ah ah saas ay ahayd, ah.
axmed salaad axmed oo ah gudoomiyaha deegaanka diif ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland ayuu kaas ahaa faafaan ka bixinayay ee duqeymo lala beegsaday goob xaflad ras ka socotay ee ku taala deegaanka diif ee duleedka magaalada kismaayo ee caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan radio codanaha oo la socotaan waxaa markan aadiya magaalada booloberde gobolka hiiraan iyo hirshabelle oo madaxweynaha jubbaland oo madaxweynaha hirshabelle oo ka wada kulamo xal loogu raadinayo khilaaf dhanka maamul ee u dhexeeya waxgaradka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa xalay ku hoyday degmada booloberde gobolka hiiraan iyo hirshabelle ayaa halkaas wuxuu ka bilaabay kulamo xal loogu raadinayo khilaafka maamul ee ka jira magaalada booloberde gobolka hiiraan ee hirshabelle madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa xalay la kulmay qaar ka mid odayaasha dhaqanka degmada booloberde kuwaas oo kasoo horjeeda maamulka cusub ee degmadaasi ay u magaxooday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray sida xal looga gaari lahaa khilaafkaasi islamarkaasna odayaasha iyo xoggaradka buluberde ay u aqbali lahaayeen maamulka cusub ee laga soo magacaabay maamulka magaalada buluberde gobolka hiiraan ee hirshabelle cali cumar kaasi weyne oo ka mid ah waxgaradka magaalada buluberde gobolka hiiraan ee hirshabelle oo la hadla redio cadaado wuxuu rajo wanaagsan uu ka muujiyey in xal laga gaari doono khilaafka dhanka maamul ee ka jira buluberde madaxweynaha maamulka hirshabelle ayuu ka codsaday in loo dhimriyo shacabka buluberde islamarkaasna la aqbalo dalabka waxgaradka buluberde
muhiimka ee ugu muhiimkana waxa uu ahaay wakti baan ballanay madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha in badan baana warbaahinta ka sheegnay waxaan ku ballanay maamulkan faraha badanna isdabajooga in nalaka joojiyo maamulkan ku ballanay sidiisii uu ahaado deegaameyntii aan ku ballanay oo aan isku axdigelin oon ku ballanana sideedii ay u socoto wixii ka dambeeyana aan far la saarin intaasaan ka wada hadalnay ma garata bil buu in ka badan ku sugan yahay wasiirka arrimaha gudaha buloberde bal waxyaabaha ee intaasi ee wasiirka ku hayay buloberde iyo kulamada la qaadateen waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay maxay ahaayeen afar iyo saddex jeer shan jeer baan isku noqonay annagu waxaan nidhi maalintii aada ballanteen oo tiriheen wax dabool laydiin soo magacaabayaa ma jiraan consulkiibaa la daah furay ayadaasaa sugaysaan axdiga ballan baan ku galnay ballan muslim baan galnay hawshu halkaa ha joogto meeshaana naga dhowra intaas bayna yidheen annaguna ballankii baan gacmaha ku qabana ma garata intaas ee kulamada la qaadanayay oo waxyaabaha laisku mari waayey oo laga wada hadlayay oo waxgaradka iyo wasiirka ay ka wada hadlayeen maxay ahayd
waxaan keenaynaa maamul arrinkaan ku ballanay ka dambeeyo iyo maamul keeni maysiin horaan u dhaqaaqna intaa keliya laisku haysanaa waa garta marka ee maxaa u aqbali weyseen dalabka wasiirka maadaama intaas uinla joogay oo adeer aabbahaa ninkii aamini waadiga kuma aamino baa la yidhi ballan baan qaadanay oo axti bay galeen way dhaarteen annaguna dhaartii baan aamino wixii ka sokeena waana deeqi waayeenoo wax la- wax ka bedela waa la deeqi waaye arrinku marka annaguna waxaan ku haynaa war dawladu waa tii ballan laheed waa tii dikrictacad laheed waa tii dulqaad laheed dulqaadkii ha laydinka helo waxaana la rabaa dadweynaha aragtidiisa in loo tanasulo asaga la ilaaliyo saasaa laga rabaa ma garat waa garta marka ee waxyaabaha laisku fahmi waayey oo sababtay in xamed cabdiwaare uu soo gaaray buloberde oo wasiirka ay isku fahmi weydeen maxay ahaayeen adeer maamulanan annagu degmadu aysan ongoleyn oo aan ballankii ku jirin waana dhibaatadana waa lagu aqliyeestaa ma garata waa garta ballamaha meesha idin yaalla yaawe yaasa la gasheen ballamahan dadweynaha in isteedka xukumaa oo u daneeyo hadduu u daneeyo waana uu daneystaa meel dhoo taal waa garta yaa la gasheen ballamaha marka dadweynaha galay dadweynaha galay asaga ayaa danihiisa ka tashaday barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan radio cedanaha oo la socotaan waxaan aadaya markaa magaalada gaalkacyo oo howlgal xoogan ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay ka wadaan kadib markii halkaas habeenka xalaha lagu dhaawacay sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax xalay waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagula eegtay sargaal ka tirsanaa ciidamada isku dhafka ah ee xasilinta magaalada gaalkacyo ee ka howlgala ee dowladda federaalka soomaaliya ka socda sargaalkan ayaa la sheegay in miino lagu xiro gaarigiisa islamarkaasna ay la qaraxday xil uu marayay xaafadda siinay ee waqooyi magaalada gaalkacyo saraakiisha ammaanka gobolka mudug oo la hadlay warbaahinta waxay xaqiijiyeen in sarkaalkaasi lagu magacaabo cabdicasiis faarax maxamed istakiin uu dhaawac culus ka soo gaaray qaraxa lagu xiray gaarigiisa islamarkaasna la geeyey isbitaal weyn oo ku yaala magaalada gaalkacyo weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qarax gaarigiisa loogu xiray sarkaalkan ka tirsan ciidamada isku dhafka ah ee xasilinta magaalada gaalkacyo welina kamisan hadlay maamulka gobolka mudug iyo kan magaalada gaalkacyo wararka ugu dambeeya saaka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland ay howlgallo kala doona ay ka wadaan waqooyiga magaaladaasi ayagoo baadi goobaya dadka ka dambeeyey ee qaraxa lagu xira gaarigiisa taliyaha ciidanka isku dhafka ah magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaa maalinka qaarkeed ka dhacaa filal amni darro waxaana horaantii bishii disembar sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo sagaal iyo toban qarax gaari loogu weeraray taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka genaraal cabdixamiid maxamed dirir xilligaas oo ku sugnaa mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug barnaamijka falqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan saaxiiba radio aadan hawla socotaan waxaa noo soo socda warar ku saabsan kulamo qayb ay ka yihiin xubno ka socda beesha caalamka oo toddobaadkan ka dhici doona magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland warbixin ay soo saartay wasaaradda difaaca dowladda mareykanka waxaa lagu sheegay in weerarka lala beegsaday xarun militariga ay ku dhinteen hal askari laba qaandaraasyaalah waxaa sidoo kale ku dhaawacmay laba qof oo reer maraykan ah sida ay sheegtay wasaaradda maraykanka wasaaradda gaashaandhigga dowladda maraykanka iyo taliska ciidamada afrika ee loo yaqaana africom dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar ku ekeeya salig ay ku leeyihin ciidamada badda ee ku yaala deegaanka laamu ee dhaca xeebta waddankaasi kenya kaas oo wada ka yihiin ciidamada badda maraykanka iyo kuwo kenyaana milatariga maraykanka waxay sheegeen laba qof oo kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga dhaawac culusu ka soo gaaray weerarkaasi al-shabaab ay ku qaadeen saliga laamu ee ciidamada badda maraykanka iyo kuwo kenyaana ay salig milatari ay ku leeyihiin taliyaha ciidamada maraykanka ee africa ee loo yaqaan africom general stephen wanes waxa uu warbixin ku sheegay in qalabyadeena iyo ducadeenna ayaa la jiray qoysaskii iyo saaxiibadeena ku geeriyooday weerarkii waan lasoo qaban doonaa kuwa ka dambeeyey weerarkaasi ayuu yidhi taliyaha ciidamada africa ee loo yaqaan africom dagaalamayaasha al-shabaab waxay dhinacooda sheegtay in weerarkaasi lagu dilay toddobiyo toban askari oo maraykan ah iyo sagaal askari oo kenyan ah ku burburiyeen in ka badan toddoba diyaareed iyo sidoo kale shan gaari oo milatari maraykanka halkaasi u taallay barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan saaxiibya radio cadan hawla socotaan waxaa markan aadaya magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland oo ay kusii qulqulayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka maamul goboleeda iyo sidoo kale sidan xoga ku helan ka qayb geli doona xubno ka tirsan beesha caalamka magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland u tegi doona ka qaybgalka kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeedo dowladda federaalk oo ka dhici doona magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee soomaaliya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan ay gaaraan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland sida ay noo xaqiijiyeen ilowraadyo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada garowe ee puntland xog aan helnay waxay sheegaysaa in madaxweynaha jubbaland uu maanta tegayo magaalada garowe halka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf isagana la filaya in maanta safar dhanka dhulka uu ku gaaro magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ujeedada musocdaalka mas-uuliyiintan ayaa lagu sheegay in martiqaad ay ka heleen madaxweynaha puntland saciid cabdulle xdini si ay uga qayb galaan sanaguuradii koowaad ee ka suuriatay markii la doortay madaxweynaha puntland saciid cabdulle xdini iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi iyo axmed karaash doorasho ka dhacday magaalada garowe siddeeddii bishii februari sanadkii tegay ee laba kun iyo sagaaliyo toban wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay gaaraan garowe si ay noo sheegeen xubno ka tirsan maamulka puntland munaasamada sanaguuradii koowaad ee ka suureetay doorashada madaxweynaha puntland saciid cabdulle hadiin ayaa waxaa la filayaa inay isku keento siyaasiyiin u badan dhinaca kasoo horjeeda dowladda federaalka sidoo kalena aada ugu yaraadaan dhinaca dowladda federaalka soomaaliya ee ka qaybgalayaan munaasamadaasi intay joogaan magaalada garowe madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa sidoo kale waxaa looga wadaa in kulamo looga hadal doono arrimaha doorashada iyo xiriirka dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybtanka inay ku yeelan doonaan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland kulamadaas si aan xogta aan ku helina waxaa lagu wadaa inaan ka qayb galaan xubno ka tirsan beesha caalamka sida wakiilka qaramo midoobe wakiilka mareykanka ee soomaaliya iyo safiiro kale oo saaxiibo soomaaliya la ah waxaana kulamada intooda badan looga hadli doonaa khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyo sidoo kale arinta maamulusada galmudug oo xilligan khilaaf badan ay ka taagan tahay iyo sidoo kale khilaafka guud ee udhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka barnamijka falaqeynta wararka ee dhegeysanaysan qayb ugu dambeeya barnaamijka soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubintaas ku xiisaha badnadee kalamaan
waxgaradiyo waaya arag ruuxana waanada ka maqal dhaantiisana wadii aqoon wadeecana dariis u dhigin adduunkana waasaciyo wayeer ciilaan gurayn ciilagu waraaya qabo darxuma waagay timaad wareegaaya maadiga warlii admigaa ku dila adduunyooyi waa la leey adduunyooyi waayo badan warwareega dhaaf ku yidhiyey fartiyo wadnahaa fartiyo wadnahaa fartiyo wadnaaha isu qabo a fartiyo wadnahaa fartiyo wadnahaa fartiyo wadnaaha isu qabo
eebbaagoo beriga gooyoobow heysta waa disha allahow naxariistaa haddii carraale ku maqli lahaayna xabbadu beriga korkaaga waa ka yeedhi lahayd qamqam waxaa la yidhi nin adduun joogow maxaa aragti kuu laaban aakhire nin joogow maxaa lagu ogaysiiyana waa la yidhi lanki iilgilka amaamudeoo akhbaar mehan indiri korteen wal erey adoodda waxaa la yidhi dheecishii warwanaag badisa wacloona waa wadaa warniyoo nin weyn baa tahay waxayna mahmaahmaahay ordoo nagala ti war waxaa la yidhi waxay u cadibneed iyo markuu caadilnimo sheegto codsi dheer markuu jeediyo calanka loo dhiibo cishaduu xafiiskii degoo ciidan hore geysto ayuunbuu cidhiirina noqdaa cidina weysaa isagoon dharaar ceelka geynoon biyo cabsiinnin caqribana u gelin buu la iman iigu celiyaaye caashaqa kursigu soomaaliyay waa wixii caysta kaa dhigay eemad waran lo warka may baangoradey inu ad shahaad doonatay ilbaabkilah koohiridi armadeeyow ninkoogorad ma qaatay adna naga shibdha waa waalataye aryaada abwaandhoodan wuxuu yidhi allah u naxariistee hadda ka hor mid baa qoys dantiisuu yar tahay diifkuusoo korine dirqi iyo rafaad baa tacliin lagula daalaaye cilmi doorah kiiyoon lahayn ugu day mooyaane aqoon durugsan ruuxii watow soo dir magacaaga u dambaynna waa berri xilliyayaanay kugu daahin dharaar dalabku caynkaa ahaa dawladduna sheegtay gaajadii duqowdiya fakhrigii dhaaxa dubanayey dhammaandadii iyo xaashida isagoo kaga da'woonaya tartankiina goortii la dayey ugu dangaysnaaday midka loo dulqaatay ee isaga dabaca loo yeeshay ee intuu haddana sii dallacay derajo weyn qaatay ee dadaalka laga dhowrayiyo daacadnimo qaasa oo xafiiskan daadihii la yidhi lagugu sii daaye ee kibir daruurta isla tegaya cirka u duulay ee daasadeeye ee sharcigii laad ku kala daadshay ee intuu shaqaalihii dulmiyey dagahayee ciilay dacdarradiyo markii eebbahay diilalyadii dhaafshay ayuusan meelna daawo u lahayn dacati mooyaane badowgaa daboolanay ma garan weli dantiisiiye jinnigii durbaanka u tumiiyo daasadda ibliiska halle dawa balaayay darseen oo dugsanayaane maba dareemin deligu ka dhacay kaa la duufsaday wari allaankakanow dadka inka been sheegto iyo dhan b h d a weladaana war anigu waxaan dhihi lahaa bulsho yahay soomaaliyeed boqol goor lagaa dilo baroordiiqdu xaal maahan bulsho yahay soomaaliyeed balaayadii timaadaba ku eedaynta baal kale dhibka looga baxa maaha bulsho yahay soomaaliyeed burburkiiyo colaadaha aanan laga baxayn jeer balwad inaan ka dhigannoon la bahowno xaal maahan oo balaayaan ogsoonnahay inay berriba noo iman u bareerid mooye kalabaahu guul maahane isku duubma waralla waxaan ku dari lahaa gogol lagu gamiye labadu waa guri la seexdaa labad baad adduun gaarah iyo geel ku dhaqataa labad baana lagu buursadaa gaaridii dumar labad baa gurbood iyo carruur lagu gardaadshaa labaddaa gabbood laga dhigtaa hadh iyo gaashaane colaad baan ku gaadhsiin waxaan nabadigoynayn allow runtaa waaye inta kale yeelkeeda waxaan anigu aad uga helay nabad baana lagu guursadaa gaaridii dumar alla maxuu nabadna soo xasuusiyey laakiin aawaye anina meylangmayba garaawsheeka muujiyey oo dhegaystayaalka ka dhawaayay gabalkii geeleeyaa ka badatiyey madeeyow gabayga beerey iyo gabayga geeley anigaa wada aqaane how birtii lugu biray lahay bulshadiiyaa bannaan ka taal birti lugu biray lahay bulshadiiyaa bannaan ka taal haye cabdulla bilash maxaan ugu saadihay afka allah ku naqo nadatad adiga dhegahaaga allah ku naqe waxaa xaqiiqaa bulshadu cadowga birta u sita haddaysan iska qaban oo u midoobin inay ku biraynayaan madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi xaaqiku wuu dhammaanayaa dhulkuna wuu hadhayaa marka cid kastoo bulshada isku taagto way dhammaanaysaa bulshadaana hadhaysa fadhigaad ku murantaane ficil kale ma haysaan aryaa amba aan fadhinno amba aan rorogne in dhibaato igu filan faraqaan ku heesnaa adigu weli ma maqashay waxa dhanood wadaan been low faala low waaye ambaro beriga ma waxaad keentay weli faalki caashaqo maygu soo fadhi xun yahaye hoyla magaadle awayaawe qawiil qawiilka maxaa leemsi ahaa kaale adigu hadda yaa waay ninka aad qoladiisa qawiil ku sheegaysaa qawad ha ku dile war raggiinna reer kale maanow war waa dhammayseen haddaydan iska wadayn war ma dhammaadee waa soo dhowaadaa war waa dhammayseenoo wuxuu idinkaga ekaa xildoonkiiyo naagadoonka waxaa ka dhaxeeya beenta haaho waxaa hore loo yidhi war ninka dhahay kuma dheelina kii dhabjiyaa ku dheelay waradhaa waadna wareeriseene waxa dalka ka jirana iskama annaan waraysane hanala meeraysanninee waxaa la yidhi madaxweynayaashii faleebada nabad iyo nool ku socon weydey garow way isugu tegayaana layidhi marka run ku suga yaa taas maa wax weyna madaxweynayaashii ilmo gareenbaxa maray isugu yimideene adin madaxweynayaasha aad sheegteen muuse bixii kama tirsana intaad hadda u wadaahe maadigaa ku soo dari raba warnimayow madaxda maamul goboleedyada waxaa isku dheellistiri doonaa madaxweynaha galmudug ka soo socda ilmo gareen hadduu noqdana gareenkaa xoog badanaya ilmo diid hadduu noqdana diiddantaa xoog badanaysa anugu galmudug indhaheedaan u jeedaayo waxaan yaraankii ilmo gareen ahayn dhali mayso aniguna dhegaheeraan u jeedaaho waxaan ma rabno ahayn dhali mayso war galmudug aadiya wili mar maheriine siigadii meherka bahtilaylakaagriyo aan kahor dhiideen hoyla ma goodle holaa waxaa loo yidhi geedba dhacaankiisis dhalaabanin layaabeenno maandhooyow xalay raadiyo kulmiyaan dhegaystay madaxweyne xaafo xanaaqsanna waa ka maqlaayey eeyaa ka xanaajiyey qayaarkiisa soo xanaaq meehaas wax iinka socdo u shaqmuqulo waxaan maqli jiray nin magaalo u xanaaqoow siiga yare war madaxweyne xaaf wuxuu yidhi ra'iisul wasaare khayrra wuxuu dhuusamareeb u fadhiyaa taabici dantooda ka shaqeeyoon bulshada macno u lahayn inuu ka soo saaro xildhibaanadii dooro lahaana asagaa xulaya qof uusan tig saarin ma la qaadayo war madaxweyne xaaf markuu dhahay maamulka galmudug waxaan ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha xaguu jire aree waad waalantee waa ka noqdaa siri waxaas war tush xalaal miyuu yidhi ayaad xaaduu la yaabaysa ragna waa gedisaa geelna waa galgashaahe meehaas rajactii ood ku jirtaaya war dad maranaad tihiine warka anoon idin dhammaynaad dhex gasheene madaxweyne axmed madoobe garow wuu tegayaa baa la yidhi madaxweyne xaafle inuu tagaa loo malaynayaa macallin maxamuudna inuu tegi doonaa lagu xabanayaa madaxweyne denina inuu soo dhowayn doono dhammaantooda loo malaynayaa shirkaasna imaaraadku inuu gadaal ka fadhiyaa lagu xamanayaa waxaa ka soo bixi doonaana nabad iyo nolol inaysi u roonayna lagu xamanayaa aryaa adigu xanaad joogtaahe xanta nafteeruna inaysan bannaanayna lagu caddaynayaa war xaafle waa garanay axmed madoobena waa garanay macalin maxamuud mawra aan ku ogayn maxaa madaxweyneyaashu geey hoy ulka madaxweyneyaashu mutukaayeeno bacdeen imaamasoo naqaha maxaa war mar kasta madaxda maamul goboleedyada waxaa salaada ka bixin jiray aalsayin sheekh axmed madoobe awowgii lagu madaxweynihii baad ka tagteeg horta kabiir macallinaa ka weyn macallin maxamuudna ma ow tago axmed madoobe ardayow ka yahay u malayn maayo xaaf inuu macallin maxamuud salaad ku xidhan doono warwar ma aysiilin boosaaso odayaashii dhaqanka omaandhu maxkamadda la keenay waa la xukumay qaarkoodna ganaxa lacageeda lagu xukumay qaarna xabsigii ganaxa la iskugu daray ahey horaa waxaa loo yidhin yaxaatadow dabada kula gafo afka kulama gafo war maanta waxaa magaalada muqdisho lagu qabtaa la yidhi baabuur weyn oo biro ood kacni saaran yihiin oo in qarax loo diyaarinaya loo maleeyey ninkii wadayna waa baxsadaa la yidhi war oodkac iyo qarax meel islama galaana dadka hawaalin araashibnayna binaad arkaysa dadkaa lagu oodkici baaye war baabuurkaasi biraha uu siday waxaa lagu qiyaasa hadday qarxi lahaayeen kumanaan kale inay dili lahaayeen ee soomaaliyay ma birahaasaan sugannaa maalin kasta nala ku dhammaynayo shakfir shulugga ku raaco naga shibne shakfiru shabaabkaa ma celisay shanshadaadu herega ha dhabatee wax iska dhici war waxaan idin leeyahay dhugmadiinna soomaaliyay dhoohan weligeed dhoobada iyo xaaska isku nabay ee dhabacanaya ee raba wuxuu gooska dhigo dhaadi mahayaan war waa runtaao ummaddaan dhugmo lahayn dhiggoodu ma baaqdo hooy haaskin tasjiifaa dhaada ankalaxde war war ma haysiine shabaabkeeyow bala la yidhi laamu bee la yidhaahdo tii ka dhaxdana waa la yaabay ayeye laamigaasi waa xaggee war daljirka ilaa hotel juba ciidamo mushaarlaan ka cabanayaa xirtay idinkana keyadka hadlaysiini meelaan loo joogin war nin mukayf dhex jiifa ciidanka waxooda inuu cuna ma ahayna xaqooda ha la siiyo ciidanka naftiisa se looma sheego laamiga oo la qabsaday inuusan lacag naqahayn war ciidanka haanoyar baad afjamay ka tirtiro walaasho dhanka hanbeen aylinka galne madeeyo wadna haantiyaad bilowda ha kaa kor dhacdee anu waxaan ku tali lahaa madax iyo majabo sharciga in loo hoggaansamo haddii sharciga loo hoggaansamayo mar horeynu israaci lahayn war war ma haysiina ra'iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda waxaana ka dhiman toddoba bilood war guddigaasu daacad maahe maxaa lagu hoos qarinayaa war sideedda febraayo soo dhow wax moogida naga aamus siddeedda maarsaba waa soo socotaa ee ku xisaabtanhe shan iyo tobanka meyba maalinta dhallinyarada waa soo socotaa ay ku xisaabtaanma ambaray maalin dhallinyaro may koogaleed waa yeelbaataa siddeed iyo tobanka meyba waa soo socotaa waar kowda abriilo maalinta beenta adduunka ahba way soo socotaa waxaan unkaa hubaa inaan been laga maarmin war eeraan xalay waxay weerartaa leyd safaaraddii maraykanka oo ciraaq ee maxaa ka jiro toogtiin war madaxweynihii donald trump ayaa hadlay wuxuu yidhi kontan iyo laba meelood oo iiraan ka tirsanaa weerara ciidan kala tashanayna ma jirto war owalaay guulguuliskoogoyta gantaalismakoogooyto laray gaalkuusugay handayto lakaridhe war shabaaba todoba dayaaraan ka gubnaydhehen kenya war shaybtaanu ayadaaba show shabaaba shinnaha dhammaysarro war hadda aayatullaahi ma la soo qabanaya maya acuudu bilaahi yaa la soo qabaha war turaam haddii la soo qabto mina shaydaan rajimna ha lagu soo daraasna yaaba warkiinnu waa macno beelay intuu ka micno beela ma runtaa diidaya
waa mahadsan yahiin saaxibada xudunta kaalmana barnaamijka falaqaynta wararka saaka intaas ayuu ku dhan yahay tan intaan barnamijkan dad buu u kulmi doono saaxibada nageysanay waxaan leena subax wanaagsan waxaan kaga tagaystay bilgow barnaamijka idan ballan qaaday nabaday
Shala